iyadoo duulaanka ciidamada shisheeye ee soomaaliya loo bedeliyey magacyo shaarka ayaa ilaa iyo hadda waxaa taagan khilaaf adag oo u dhexeeya dhinacyada qaybta kaha duulaanka iyo dowladaha reer galbeedka ee maalgeliya dowladda burundi oo sannadihii lasoo dhaafay qayb ka ahayd ciidamada shisheeyaha ee dhibaatada ka wadii soomaaliya ayaa sheegtay inay go'aansatay inay isaga harto duulaanka magac loo bedelo ee yuusam sababo ay ku sheegtay inaysan ku qanacsanayn tirada ciidamada ee loo qoondiyey inay burundi ku yeelato duulaankan sida lagu sheegay war ka soo baxay safaaradda burundi ee dalka etoobiya xukuumadda bujumbur ayaan ku qanacsanayn ciidanka loogu ogolaaday inay qayb kaga ahaato duulaanka soomaaliya oo dhan kun askari halka iyadoo doonaysay inay ciidamadeeda jooga soomaaliya ay tir ahaan noqdaan ugu yaraan laba kun oo askari maadaama ilaa iyo hadda aanay isku afgaran burundi iyo dowladda federaalka tirada ciidamada waxay xukuumadda bujumbura madaxda ugu sarraysa ee qaramada midoobay ku wargelisay in ciidankeeda aanay ka sii ahaan doonin duulaanka soomaaliya soomaaliyana ay kala bixi doonto ciidankeeda sidaa muuqata waxay dowladda federaalka doonaysaa in etoobiya oo horey loo sheegay inaanay sii joogi doonin ciidankeeda dalka soomaaliya ay qayb ka ahaato duulaanka shisheeyaha uu ka wada soomaaliya tirada askarta la ogoliyay ay tahay mid aad u kooban maadaama aan loo hielin taageero maaliyadeed iyo mushaar joogto ah